aad baad u mahadsantahay cabdisamed wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saakay ay weeraro cagmarin ah ku ekeeyeen fariisimo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka burujeed oo dhaca duleedka degmada guriceel ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dagaalada oo ahaa kuwo culus ayay waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen ilaa laba saldhig oo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaankaas waxaana lasoo warinayaa khasaaro culus oo soo gaaray askarta dowladda federaalka ee war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in ciidamadooda ay saakay weeraro kula jarmaadeen labada fariisin ee aan soo sheegnay ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka burujeed halkaasna ay ciidamada dowladda federaalk ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus waxa ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burujeed ee dhacaduleedka degmada guriceel ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay laba saldhig oo ay maleeshiyaadka murtadiinta ku lahaayeen deegaankaas dhammaan labadii saldhig ee cadowga iyo guud ahaan deegaankaba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee cabsimadow xoguhu waxa ay sheegayaan in meydadka askarta dowladda federaalk ay daadsan yihiin labada fariisin ee saakay lagu weeraray askartaas sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen gaadiid xerada u yiilay askarta dowladda federaalk ciidamada ku sugnaa deegaanka la weeraray ayaa ku sugnaa xaalad qalqal ah maadaama aan la socono in gobolka galgaduud muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro xoogan oo cagmarin ah kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen dhowr saldhig oo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen gobolkaas ciidankan saaka la weeraray ma lehen wax macnawiyaad ah mana jirin wax ciidan xoogan ah oo ay ku tashanayeen oo saldhigyo ku leh deegaano ka tirsan gobolka galgaduud garabka ugu muhiimsan ee ay ku tashanayeen ayaa ahaa ciidankii ku sugnaa deegaanka ceel helay ee gobolka galgaduud halkaasoo horaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta mariyeen islamarkaana ku dileen in ka badan toddobaatan askari wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in firxadka askartii saakay la weeraray ay afka aadiyeen dhanka degmada guriceel iyagoo ku lugeynaya dhulka howdka ah ee u dhexeeya deegaanka lagu weeraray iyo degmada guriceel ee wixii warar ah ee kusoo kordha weerarkan cagmarinta ahna dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allah